The Daybreak Africa team. I am James Burton in Washington, wishing that you.
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga internetka ee v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal waa subax talaada ah shan iyo labaatanka bisha juulaay ee sanadka labada kun saddex iyo labaatanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka soomaaliya oo sheegtay in loo diiday in ay tagto puntland waxaan ka mid ahayn ta dadka u socday oo wafdiga ahaay u socday caana shubka suldaan bashiir suldaan cabdulaahi waxaana nahay dadkii deegaanka u dhashay matalayeyna in nala dhaho annagoo mas-uuliyiina deegaankayagii u soconna siyaasad aan u socon in nala dhaho diyaaradda ka soo dega
kumanaan qaxooti ah oo ku nool xeryaha dhadhaab oo helay kaararkii aqoonsiga qaxootiga oo in muddo ah ka maqnaa shir looga dooday dowladnimada soomaaliya iyo wixii qaldamay tan iyo markii uu dalka qaatay xorriyadda oo lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka kuuriyada waqooyi ayaa xalay jihaada xeebaheeda bari u riday laba gantaal oo ah nuuca baalistiga saacado kadib markii gujis nuuca leh awoodda nuukleerka oo uu leeyahay maraykanka uu gaaray saldhigga ciidanka badda maraykanka ee kuuriyada koofureed kuuriyada koofureed iyo jabaan ayaa labaduba xaqiijiyey gantaalada ay xalay riday kuuriyada waqooyi gantaaladaasi ayaa la sheegay inay ku dhaceen bannaanka zoonka dhaqaalaha ee jabaan tallaamadan ayaa ku soo aaday xilli ay sii kululaanayso xiisadda gacanbiyoodka kuuriya kadib markii ay maraykanka iyo kuuriyada koofureed ay sare u qaadeen dhaqdhaqaaqooda militari ee ka dhanka ah barnaamijyada hubka ee bunyaan baarlamaanka israa'iil ayaa isniintii meel mariyey qayb ka mid ah sharci muhiim u ah dib u habeynta garsoorka ee dalkaas kaas oo uu si weyn dabada uga riixaya ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu hase ahaatee waxaa si aada uga soo horjeeda sharcigaasi kumanaan ka mid ah shacabka dalkaas kuwaas oo bilihii lasoo dhaafay dhigayay dibadbaxyo ballaaran kulanka baarlamaanka ee lagu meelmariyey sharcigan oo isniintii qabsoomay ayaa xildhibaanada mucaaridka ahi ay si weyn uga soo horjeesteen iyaga oo ku dhawaaqayay waa idinku cayb waxayna markii dambe isaga dareereen golaha hase ahaatee xildhibaanada muxaafidka ah oo haystay aqlabiyad ku filan ayaa ansixiyey sharcigan sharcigan oo ay ogolaadeen afar iyo lixdan mudane ayaa markii ugu horreysay taariikhda israa'iil waxa uu dhimayaa awoodaha maxkamadaha gaar ahaan maxkamadda sare oo ay awood u yeelan karto inay hor istaagto go-aanada ka soo baxa golaha baarlamaanka iyo weliba in wax laga bedelo habka loo soo magacaabo garsoorayaasha urur u dhaqdhaqaaqa arrimaha madaniga ah oo ka dhisan israa'iil ayaa markiiba sheegay in ay dacwad ka dhan ah go-aankan u gudbin doonaan maxkamadda sare islamarkaana ay qorsheynayaan mudaharaadyo ballaaran oo dalkaasi ka dhaca dhegeystayaal warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa voice of america washington aan ku bilownaya guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka soomaaliya sacadiya yaasiin xaaji samatar ayaa sheegtay in laga hor istaagay safar ay shalay uga ama bixi lahayd magaalada garowe kadib markii maamulka diyaaraddii ay raaci lahayd ay ku wargelisay in madaxda puntland aanay ogoleyn inay halkaasi tagto warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o e da xasan kaafi qoyste
sacdiya oo shir jaraa'id ku qabatay magaalada muqdisho ayaa ka hadashay sababihii loogu diiday inay tagto magaalada garoowe ee xarunta maamulka puntland halkaas oo ay uga qaybgeli lahayd caleemasaarka suldaan bashiir suldaan carab waxaan ka mid ahayn maanta dadka u socday oo wafdiga ahaayo u socday caana shubka suldaan bashiir suldaan cabdulaahi waxaana nahay dadkii deegaanka u dhashay matalayeyna waxa keliya oo aan ku darayaa waxay tahay ayaan darada ka soo cusboonaatay puntland maanta in nala dhaho annagoo mas-uuliyiina deegaankayagii u soconna siyaasad aan u socon in nala dhaho diyaaradda kasoo dega uunbay ahayd war-saxaafadeedka maanta la qabtay wasiiradii igu horreeyeen ay ka hadleen dee wax haddeer aan ku dari karo oo aan dhihi karo maanta mucjisadaasaa dhacday maysan ahayn aniga waxay ii ahayd wasiirada kale ay ku cusbayd ani markii labaad bay ii ahayd anigoo raashin wada oo hadda ka hor boosaaso deegaan raashin wada uu maaragtay wasiir madaxweyne deni oo iga soo celiyey maanta waa markii labaad marka siyaasadda waxaa ku soo cusboonaatay jaalanji qof dumar ah deni maanta inuu celinta uu soo celiyey waxay muujinaysaa shalay bay ahayd ay sanataro iyo guddoomiyaha aqalka ku-xigeenka aqalka sare buu tegey kole waxaan u malaynayaa inta keliya aan ku daraya waxay tahay waxa goonni igu ah jaalanjiga deni oo dee sacdiye markii labaad uu soo celinayo iyo ayaan darada oo dadkii oo u jeeda dee waxay kaga falcelin doonaan reer puntland iyagaa garanaya sacdiye yaasiin ayaa sidoo kale sheegtay inaan wax sharci ah loo cuskan in loo diido inay tagto deegaanada ay matasho ee maamulka puntland keliya oo aan rabaa inaan fariin u daro shalay dadkii qoraxda taagnaa oo la dhahaya dimuqraadiyad bay codaynayaan dimuqraadiyadda in la kala magacaabo oo definition la sameeyo aan dhiraahno maxay u bixinaa in annaga oo aan siyaasad u soconna nala soo celiyo annagoo mas-uuliyiina shalayna in saf lagu jiray oo uu dani dhahayay oo caalamka u sheegayay oo uu dhahaya waxaan ka shaqaynayaa dimuqraadiyad marka waxaan rabaa keliya inaan dani u diro fariin ah aniga dee ma u malaynayo deegaankaa u dhashay magaaladaydii aniga aan lahaa oo aan sheeganayay oo aan matalayay in uu idhaho ma soo geli kartid ilaa iyo imisa daniyow su-aashaa isaga aan weydiinayaa ilaa imise baana soo geli karin garowe ilaan title ina iguma aadan celinoo ima dhihi kartid meel ay dastuurka puntland kaga taalla ma jirto qodobka lixiyo tobnaad dastuurka lagugu doortay ma aha in aad tiraahid dad mas-uuliyiin ah oo deegaanka sida adiga mas-uul puntland ugu tahay baa anaguna mas-uuliyiin naloo soo doortaa reer puntland una marka ha soo gelin ilaa imisebaa madaxweynaha waxaan rabaa inaan su-aashaa weydiiyo ilaa imisebay tahay inaana soo geli karin puntland ugu dambayntii sacdiye yaasiin xaaji samatar guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ayaa baaq u dirtay isimada deegaanadaasi ka soo jeeda marka waxaan keliya aan ka codsanayaa isimada reer puntland inay badbaadiyaan oo aysan sanadka sana aysan dhicin ninku markay wakhtiga uu baraarugo oo wakhtiga ka dhammaado inuu tan oo kale shalay bay ahayd dhaawacii waxaan soo qaadayey shalay bay ahayd wixii xabaddu ay ka dhacaysay marka annaga intaan maanta isu soo qardadixinoon dhiraahno ilow ilowba waa gelaynaa oo wiilashii shalay dhaawaca aan ka soo qaadayay hortayada inay ku dhacda annagu diidayn mas-uuliyad la-aanta dani uu samaynayo annaga waxaan maanta door bidnay inaan intaa ku joojinno laakiin waxaan sugaynaa inay ismadu ka hadlaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho mahadsaned xasan dhegeystayaal waxaa naga xusuusinahaa in shalay ilaa iyo xalay aan dhowr jeer la xiriirnay madaxtooyada puntland iyo mas-uuliyiin kale si arrintaani aan uga wareysanno balse ma helin wax jawaab ah marka ugu horeysa ee aan helno ayaan idiin soo gudbin doonaa haatanna kenya dowladda kenya iyo hay-adda u n h c r ayaa xeryaha dhadhaab ka bilaabay mashaariic kumanaan qaxooti ah loogu furayo kaararkii aqoonsiga qaxootiga ee ka xirnaa qaar ka mid ah qaxootiga helay kaararka ayaa aqoonsi la-aan ahaa muddo sanado ah sida uu warbixintan ku eegayo waryaheena dhadhaab cabdisalaam salas
kumanaan qaxootiya oo ku nool xeryaha dhadhaab oo ay ka xayirnaayeen kaararka caddaynaya sugnaanshaha qaxootinimo ayaa lagu wadaa inay ka faa'iidaystaan fursad dib loogu furayo kaararkaasi iyadoo haddii kaararkaasi loo furo qaxootigaasi ay qaadan doonaan gargaarka samafalka ah sida raashinka guryaha iyo adeegyada kale haddaba dowladda kenya iyo hay-adda u n g r oo iskaashanaya ayaa wakhti dheer kadib kumanaan qaxootiyaha u ogolaan doona in xayiraadda ay ka qaadaan kaararkii caddeynayay aqoonsigooda qaxootinimo maxamed cabdi culi waa guddoomiyaha xerada ifa oo haatan ay ka soconayso shaqadan dib loogu furayo kaararkaasi warbaahinta v o e da ayuu uga waramay qaybaha ay ka kooban yihiin qaxootigan kaararka loo furayo aniga magacii waxaa weeye maxamed cabdiculuw waxaan ahay jermanka guud ee xaradan ifo cabsalaanow arrintaa haddaan si fiican kuga caddeeyo sidaan kuu sheegay dadka kaararka waxay ahaayeen dad saddex qaybood labada qaybood ee hadda kale kuwan maaragtay kaararka rebatriationka aaday iyo kuwan kaararka ka xiran yihiin labadaasba hadda way socdaan kuwii rebatriationka aaday soo noqday dowladda markay fiirisay baahidoodii iyo waxay sheegaan markay fiirisay imtixaan laga qaaday kaararkooda dib baa loo siinahayaa kuwan kale ee kaararka ka xiran yihiin ayagana sidaasoo kale imtixaan baa laga qaadahayaa waa lala kulmahaya waa la wareysanayaa cidhaab baa kiiskooda loo diray email lagu dirayaa kadib waa la soo celinayaa kadibna waa qofkii kaarka waa loo furayaa kaarkiisii iyo buruushiidkiisii iyo jokoladiisi baa farta laga saarahayaa arrintaa way socotaa si fiican bayna hadda ku socotaa ifayna ka socotaa saddexda xar waxay ka socotaa ifa waxaan rajaynayaa marka muddo dhow arrintaa inay dhammaan doonto oo baahani iyo kaar xiran iyo wax soo noqday iyo waxaa kulli lawaan doonaan rajaynaya dowladda shaqo fiican bay hadda waddaa oo maarata aan ku qanacsanna bal ka warran marka baahida loo qabay in kaerarkaasi xiran dib loo furo aad iyo aad waxaan u malaynayaa muddo toban sano ku dhow dhow lix sano siddeed sano ku dhow yay hawshaas hayna haysatay dad badan oo tirakoobkii aan soo dhaafnay ee u dambeeyey kaararka ka xirmeen iyo kuwa maarataye meel un aaday oo soo noqda dadka qaxooti waaye wuu baahan yahay qaraabuu aadayaa wuu danaysanayaa hadda qofka markuu danaysto raashinkana waxaa lagu qaata layidhao biometri la yidhaahdo qofka fartuu saarayaa laba bilood isku xigto hadduu farta saari waayo oo fartii uu qofka saari waayo kaarkiisa wuu xirmayaa marka saasay kaarar ku xirmi jireen hatta marka dowladda wadahadal badan oo u n iyo dowladda iyo aan wada galnay darteed dowladda waxay ogolaatay in dadka ayaga kaararkooda loo furo oo baahida iyo dhibaatada haysta laga bixiyo waana hadda way socotaa xarada ifo way ka socotaa dhinaca kale qaar ka mid a qaxootiga ku jira xeryaha ayaa ka warbixiyey dhibaatada ay kala kulmeen xirnaanshiyaha kaararka ka xayiran horay waxaa la dhahaa cadar waxaan ku faraxsannahay in naloo fura maaragtay kaararka muddo badan buu ilmo iga xanuunsan yahay istibaalada iyo caafimaadka markaan tagana la yidhaahdaa maana fays la imaaw meeqa sana ayuu kaarka ka xiran yahay wuxuu iga xiran yahay toddoba sana ayuu kaarka iga xiran yahay toddobadaas mana muslimiintaan ku dhex noolaa kaar ma haysanin hadda intii la furana ilmaa iga xanuunsan oo lug dhaawaca sakaraadka ah markaan hay-adaha u tagana waxaa layidhahdaa gabadha caafimaadka maana fays u hel si degdege hana loogu fura kaarka saasaan u baahannahay walaalaha annaga marka kaarkaas baa iga xiran waxaa iga maqnaa wax badan baa iga maqnaa oo wixii aqoonsigii aan waddanka ku joogo oo dhan baa iga maqnaa markaan qotiga dhexdiisa aan kuusoo ku socdana waa la qabanhayaa waa lacbaalkii waa la xiraya markaan hadda dhankaasiyo soomaaliya xaggeeda aadana sidoo kalea lai xiraya meelna baalkii nin tilaabsan kara maayin meeshii guriyga maba dhaafi kara guriga macal haddii la dhaho aqoonsigaaga keen ma haysto waxyaaba waxyaabahaasaa ka mid a waxyaabaha baalkii noogu daran ugu dambayntiina guddoomiyaha xerada ifo maxamed cabdi culow ayaa qaxootiga ka codsaday in fursaddaasi ay ka faa'iidaystaan islamarkaana ay u hoggaansamaan guddiyada maamulayo dhibifurista kaararka xayiran dadka qaxootiga marka waxaan leeyahay u hogaansamaa nidaamka dawliga iyo maarata sistamka wanaagsan ee dowladda ay ku shaqaynayso dowladda markii si fiican loola shaqeeyo kaararkii waa loo furi waa ina socotaa ismaqal iyo kala dambeyn aan yeelanno nin walba si fiican baa kaarka loogu furi hal ismaqlo go-aankan ka yimid dowladda kenya ee u n z r ee kaararka dib loogu furayo ayaa ku soo aadaya iyadoo tan iyo laba kun lix iyo toban qaxootigaasi aysan qaadan gargaarka samafalka ay bixiyaan hay-adaha cabdisalaan salas v o a dhadhaab kenya
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington waxaa magaalada muqdisho lagu soo gebagabeeyey shir socday muddo laba maalin ah kaas oo ahaa mid si cilmi ah loogu eegayey dowladnimada soomaaliya ee waxyaabihii khaldamay laga soo bilaabo ilaa iyo goortii uu dalka xorriyadda uu ka qaatay gumaystayaashii reer yurub shirkan ayaa waxaa lagu soo bandhigay cilmi baaris kala duwan iyo doodo ay ka qayb galeen aqoon-yahano muddo dheer ka shaqaynayay waxbarashada sare ee dalka iyo jaamacado ku yaala dibadda shirkan ayaa waxaa soo agaasimay hay-adda cilmi baarista iyo horumarinta bariga afrika ee loo soo gaabiyo d a d haddaba shirka kadib ayaa wariyaha v o e da ee muqdisho cabdicasiis barrow uu la kulmay gudoomiyaha hay-addaasi doctor cali sheekh axmed abuubakar waxaana uu weydiiyey micnaha shirkan uu maanta uu leeyahay uu u leeyahay soomaaliya iyo dowlad dhiska dalka
aad baad umahadsantihiin waa ku faraxsanahay run ahaan muqaabaladan taban shirkan oo foorumkii labaad ku qabanay aan qabanay ah danta laga lahaa wuxuu ahaa run ahaan dadka khubarada ah ee waaweyn ee dalka soomaaliya gudihiisa jooga iyo kuwa banaanka jooga waxyaalaha ay ka dalka gudi waxyaalaha dalka ku saabsan dhismaha dowladnimo ku saabsan inay si wanaagsan looga wada hadlo daban beebare waxaa lasoo gudbiyey aada u fara badan oo dhowr iyo labaatan ah waxaa dooda la galay run ahaan aada iyo aada u badnaa oo aan ilaa tobaneeyo doodood ku dhowaa labada maalmood marka waxaa laga hadlayey dowlad dhiska soomaaliya laga soo bilaabo kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii ilaa maanta casharadii laga bartay maxay ahaayeen maxaan soo khaladnay maxaa inoo saxmay wixii aan dhaxallayna maxaa burburiyey iyo maxaa mustaqbalka sidee baan u iftiiminaa si looga baxo dhibaatooyinkan dalka ragaadiyey ee muddada dheer run ahaan ula dhaqaaqi lahaa
waa garta marka dadka aada doorateen oo warqadaha cilmiga soo bandhigayay dadkii doodaha ka qayb galay waxyaabaha ugu badan oo ay u arkayeen mushkiladda dowladnimada inay haysato idiin soo baxay o aad aragteen maxaa ka mid ah horta nasiib wanaag dadka kasoo qayb galay shirka waxaa hoosgareeyey oo martigeliyey saddex jaamacadood oo waaweyn oo dalkeena laga yaqaano sida jaamacadda hormuud banaadir iyo jaamacadda muqdisho waxaa kasoo qayb galay tobanaan khubarada ugu waaweyn oo jaamacadaha yurub iyo maraykan macalimiin waaweyn ka ah dad kale oo aada iyo aada u fara badan oo dalkeena gudihiisa jaamacadaha gudaha dalkeena jooga ayaa kasoo qayb galay daban dadkaasi waxay fokas garaynayeen oo ugu muhiimsanaa runta marka la yidhaahdo gafafkii lasoo galay qayb ka mid ah yani mathalan dalkeenna sideebuu usoo dowladnimadu u dhaqantay dabcan warqadaha lasoo gudbiya waxaa ka mid ahaa dalkeenu kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii reer galbeed marka loo yimaado inaynaan wax weyn ka baranin oo waan la dirirnay muddo dheer baan la diriraynay kolkii dambena talyaani oo system fiican aan haysanin dagaalkii labaadna lagu jebiyey ayaa laynoo dhiibay innagoon marka reer galbeedkii wax ka baranin xadaaradeenii iyo albaxanimadeenii islaamkana aan si fiican u hirgelin karin ayay dowladdu dhalatay dowladdu markay dhalatay warqadaha lasoo gudbi waxaa ka mid ah inay ishortaagtay ama ay mararka qaarkood la dirirtay dhaqankii ummaddu lahayd ee odayaasha iyo culimmadu ay dadka hogaamin jireen iyo diintii ummaddu lahayd oo run ahaan lagu dhaqmi jiray si xoog badan in labadii iyo dowladdii laysqabadsiin kari waayey oo la heshiisiin kari waayey ama aan la isku wadaayinba ina way isu baahan yihiin oo labadan tiir buu dalku ku dhisnaa labadaa tiiruu ku dhisnaa marka iyo dowladnimadii yaa isqaban waayey waxyaabaha doctor caliow laga guntay dadkii aqoon-yahanka ahaa ee goobta ka hadlay ee sida gaarka ah xasuusta idinkugu leh marka loo fiiriyo hanaankii wax loo soo gudbiyey waxaad ka tilmaami karto oo aada dhegaystayaasha la wadaagi karta ma jiraan run ahaan markii loo fiiriyo brofesorada qaarkood haldhugyaal aada u culculus ayay keeneen oo dalkeenu meeshuu ka soo kharimay darinta marka la tolaayo waa la falkiyaa darintuu meesha ka soo halowday falkintaas hore inaan si saxa loo soo dhisin qawaaniin saxana laguma dhisin tashi saxana laguma dhisin islaamkii iyo laguma dhisin hawsheedii saa daraaddeed wax soo kharimaybaa si tartiiba u dumay ee wax weyn oo dhismay ma dumin wixii la dhisayna wuxuu ku dubay siyaalo oo dhib yar buu ku dubay dadkeenu marka run ahaan waxay u baahan yihiin si oo degan oo miyir qabta inay dib ugu dhisaan marka danta laga leeyahay abxaa researchkaasoo dhan cilmibaadhisaasoo dhan danta laga leeyahay waxa weeye wixii hore inaan duruus ka baranno ugu dambaynna mustaqbalkeenna si ilbaxnimo aan u dhisno oon la soo celcelinin gafkii hore dadka waxaa u caqli xun dad ku noqnoqday meesha ku socdeen oo hal kilomitr maanta o dhan soconaya ama gefkii lasoo galay dhammaantii dib u soo celinaya waxaan is leenahay geedi socodkeenna waxyaaluhu la hakanaya waxaa ka mid ah dadka qaarkii oo madaxooda ay ku jirto gefkii lasoo galay inaan dariiqa si saxa loo samaynin marka lasoo ururiyo marka wixii cilmi baaris halkaasi lagu soo bandhigay wax la isla gartay inaanay soomaalidu weli isla fahmin oo la isla qaatay ma jiraan taban qodobka ugu muhiimsan oo shirkan marka la fiiriya sababta loo qabtay iyo waxa laga dooday iyo waxaasoo dhan haddii lasoo ururiyo waxaanan weli isla afgaranin soomaalidu dalkeenna saddex iyo lixdan sano maxaa soo meeshuu ka yimid waa ognahay iyo farxaddii xorriyada lagu farxay maanta wixii aan maalintaa ku fikiraynay iyo maanta siduu yahayna cirka iyo dhulka inta isu jiraan bay isu jiraan weli marka waxaan la ysla baadhin oo laga heshiinin oon la ysla taataabanin oon laisla gorfaynin wixii waxaan keenay gafafkiibaaban shirana lagama qabanin macna leh doodna lagama gelin waxaa marka dhici karta shirkaniba inuu yahay shirarkii ugu horreeyey hadduusan kii ugu horreeyey ahayn oo sida looga hadlo u malayn maayo in la dhihi karo shirar waxaa loo qabtay dalkeena maxaa soo burburiyey oo maxaan soo khaladnay isagayna hadafku ahayn madaxweyne iyo madaxweyne la-aan ma aha ee dalka iyo dowladnimadaas soo khaldantay
gudoomiyaha hay-adda cilmi baarista iyo horumarinta bariga afrika ee loo soo gaabiyo daad doctor cali sheekh axmed abuubakar oo magaalada muqdisho ugu waramay wariyaha v o e da cabdicasiis barrow magaalada hargeysa waxaa lagu soo gebagabeeyey tababar ku saabsanaa qaabka ugu wanaagsan ee ay wariyaasha somalilan u tabin karaan xaaladaha isbeddelka cimilada warbixintan waxaa boorama ka soo diray haashim sheekh cumar good inkasta oo aan isbeddelka cimilada iyo saamaynta ay leedahay lagu baraarugsanayn ayaa haddana waxaa la dareemi karaa isbeddelka ku yimid deegaanada nolosha dadka beeraleyda iyo xoolo dhaqatada ah haddaba xarun goboleedka saadaasha iyo isticmaalka cimilada ee igad ee loo soo gaabiyo ikbak ayaa tababaro la xidhiidha ka warbixinta isbeddelka cimilada ugu qabatay magaalada hargeysa wariyayaal gaadhaya afartan wariye oo ka howlgala somalilan si ay bulshada ugu baraarujiyaan la qabsiga isbeddelka cimilada iyo ka hortega khataraha ka iman kara sida uu idaacadda v o a u sheegay xuseen sheekh maxamed yuusuf oo ka mid a howlwadeennada xarunta saadaasha ee ikbak tababarku si guud waxa weeye in wariyayaasha faham buuxa laga siiyo tabinta xogaha ku saabsan isbeddelka cimilada saameyntooda marka waxaa tababarkan ku saabsan yahay inay wariyaashu awoodi karaan inay ka soo diyaariyaan warbixinno miisaankooda leh oo ay kaga warramayaan isbeddelka cimilada iyo wixii la xidhiidha saas si guud buu tababarku saas ku saabsanaa ujeeddadu waxa weeyaan hashimo haddii laga shaqaynayo la qabsiga isbeddelka cimilada oo la qabsigii dee waxa weeyaan markaa in dadkii ay awood u leeyihiin ay kula qabsadaan isbeddelka cimilada wariyayaashu markaa wacyigelinta ay qayb ka yihiin markaa wariyayaashu de waa qayb weyn oo muhiimka ah inay qayb ka noqdaan la qabsiga isbeddelka cimilada ka howlgalkeeda taageeradeeda ka warbixinteeda wacyigelinteeda lafteeda waa qayb muhiimkaa markaa wariyayaashu waxay halbowle u yihiin gudbinta xogta isbeddelka cimilada dhankooga wariyayaasha ka qayb qaatay tababarka tabinta warbixinada isbeddelka cimilada ayaa la wadaagay faa'iidada ay ka kororsadeen muddada ay siminaarka ku jireen idaacadda v o e walaala aad baad umahadsan tahay magacaygu waa hibaaq maxamed nuur horta tababarkani aad buu uga fiican yahay tababaradii hore waxa uu ku saabsan yahay isbeddelka cimilada sidii warbaahin ahaan aan uga soo warrami lahayn iyo dee sidii maxaan ku raday qaab ka dugan qaababka hore wariyayaashu uga warrami jireen iyo cabsidii ku jirtay inay ka baxdo ta koobaad waxaanu ka faaid in aanu ribood saxa aanu ka soo gudbinno cimilada oo dee saamayn badan ayna ku lahayn bulshadeena dhexdeeda aanu inagu wariye ahaan aynu ku dhex samayno marka waxyaabo badan baanu ka faa'idnay waxaanu rajaynaynaa inaanu ku dabaqi doono shaqooyinkeennii magacaygu waa betri koosaar tababarku muddo afar cisho ayuu dee dabcan noo socday wax weyn ayaan dee dabcan ka barannay waad og tahay wariyaasha waxaa la yidhaahaa siiba weliba dhinacan marka somalilan la sheegayo waxay u badan yihiin siyaasadda markaa in aanu dhinacan cimilada isbedelaysana casharro badan ka qaadanno oonu annagu laftayadu markaa sidii aanu u gaadhsiin lahayn dadkii miiga oo maadaama dad badan nagu xidhayin maadaama farrimaha annagu aanu xoog u tuuri karno inaannu dadkaa gaadhsiinno marka tababar sidaasa oo qiimo weyn dabcan leh oo dabcan aanu qaadan doonno ayuu wasiirka wasaaradda beeraha ee somalilan cabdilqaadir iimaan ayaa tilmaamay in somalilan ka mid tahay waddamada isbeddelka cimiladu saamaynta weyn uu ku yeeshay wuxuuna xusay in wadajir looga hortegi karo khataraha isbeddelka cimilada ee saameeyey nolosha bulshada somalilan imika waxaynu joognaa waa climate change innaka somalilan ahaan halkeeduuna gaadhsiiyey waxaan nahay dalalka soo koraya ee uu climate changeku aad iyo aad iyo aad uu u taabtay baynu nahay maxaynu haddaba sameeyeynaa waxaynu samayneynaa dee waynaynu kala hortagnaa inagoo gamcays haysanna inagoo isku xidhan waa inaynu productionkii ama wax soo saarkii beeraha kor u qaadnaa waa inaynu nabaadguurkii ka hortagnaa waa inaynu dhulkii jeejeexmay ka hortagnaa oo aynu abuurnaa inaynu dhulkeennii dib u qabanno jeexjeexyadii la qabo oo waxaa la idhaahdo land and water management aynu samayno oo ah inaynu ciiddii guuraysa joojinno muddooyinkii dambe isbedelada iyo saamaynta cimilada isbedeshay ayaa sababtay xilliyadii tabcashada beeraha oo isbedel ku yimid dadkii reer guuraaga ahaa oo xoolahoodii baad u waayey iyo deegaanada xeebaha oo kulaylo aad u daran laga soo sheegayo waxyaabahaasi oo cidhibta loo saarayo isbeddelka cimilada ee saameeyey dunida haashim sheekh cumar good v o a boorama
mahadsanid haashim haatana dhegeystayaal aanu aadno dhinacii heesaha waa kan codka macaan ee maxamed bike
babaadkayo ku joogsiye jamashadu badhaadhiyo waxay tahay janno kale oo ku jecelaadoo jecel aniguna aniguna jaleecada isadiga jirtaabay indhaxaygu jiriya iga dhaari jiibkana qof kalan maseexde aniguna aniguna jaleecada isadiga jirtaabay indhaxaygu jiriya jiibkana qof jalan badbaadjaadan bogga kuugu joojo jago waxaad kuu leedahay meelaan hortaa jire weli jaanta soo dhigin
heestaasi ayaana dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddeenii saaka iyo caalamka dhinaca farsamada waxaa inoo joogay faarax buluug idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
warnaxaa jalbeebtiyo sasisada codkaago qalbi kuu jaxaasmiyo iyad kuu jiljilcdaajaha gudhayayaa